haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho mid ka mid ah xisbiyadii soomaaliya gobonnimada gaarsiiye ayaa ahaa xisbigii ururkii dhallinyarada soomaalida ee loo yaqaanay s y l oo la dhisay shaniyo tobankii mey ee kunsagaalboqolsadexayoafartankii toddobayo toddobaatan sano kadib barnaamijka maanta oo ay taariikhdu tahay shaniyo tobanka mey waxaan ku eegaynaa siyaasadda xilligaasi ay s y l iyo xisbiyadii la midka ahaa ee dalka xorriyadda gaarsiiyey iyo siyaasadda soomaaliya halka ay maanta marayso waxaa barnaamijka igala qaybgalaya abwaan cabdisalaan axmed gabayre oo wax ka qoray taariikhda halgankii leegada iyo marxaladihii ka dambeeyey doctor xasan nuur diinle oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo cabduqaadir maxamed cali karar oo ah la taliyo ka tirsan xafiiska madaxtooyada soomaaliya aan soo dhoweeyo marka hore martida barnaamijka balse intaanan faaqidaada toddobaadkan gudagelin marka hore kusoo dhowaada qoraaga axmed faarax cali idaajaa oo warbixin kooban nooga diyaariyey taariikhda xisbigii s y l mahadsanid seynab haddaan u horraysiiyo duruufihii ay israa'el dhexdooda ku abuurantay sannadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunida giddi dhulka soomaalida ee geeska afrika wuxuu u gacan galay ingiriiska marka laga reebo jabuuti oo loo yiqiin xeebta soomaaliyeed ee faransiiska ama farenshi somalilan waa kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo afartankii afrikada bari markii ciidamadii talyaaniga lagu jabiyey dabadeedna la dhisay maamul gumaysi loo bixiyey british military administration oo laga wado maamul askareedka ingiriiska kaasoo dhammaan soomaalida la hoos keenay iyadoo ay weli colaadaasi caloosan tahay ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay hindiya ilaa masar galbeedka ilaa afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay soomaaliduna waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday haddiiba wax ku qabsaday dareenkaas madax banaani doonka ah ayaa wuxuu suuro geliyey shan iyo tobankii may kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii muddo haatan toddobaatan iyo toddoba sano laga joogo dhallinyaro saddex iyo toban ah oo kala qolo iyo kala degaanba ah asii soomaalinaba isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka soomaalida kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii israel amaba leego taariikhda ku galay ee mabaadi'diisa ay u waaweynaayeen kow in la xoreeyo lana mideeyo soomaalida geeska afrika ay gumaystayaashu inta ku kala qaybsadeen ku kala qoqobeen in lala dagaalamo qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo af soomaaliga in loo helo far lagu qoro waa mabaadi'dii ay ku taabeen taageerada dadweynaha ee dhegihii ummadda iyo qalbigeedii ay muddo gaaban kula wareegeen raas casayr ilaa raaskiamboni lowyo caddo ilaa jigjiga iyo miyi iyo magaalo inta ka dhex leh ayay inta xafiisyo meel walba ka furteen ummaddii fadhiga ka kiciyeen halkudhigna waxay ka dhigteen erayo la isku aaminay oo ahaa kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilownaa iyo soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin halgankii leegadu wax fudud ma ahayn dil iyo xadhig jirdil iyo dibindaabyo oo idil ayaa laga mutay iska hor imaad hubaysan ayaa maalmo badan wuxuu ka dhex qarxay taageerayaashii xisbiga oo ka koobnaa bulshada inta ugu tirada badan iyo talyaani doonaya in dalku mar kale uu u gacan galo yaa iloobi kara goobihii gumaysiga iyo diljiradii soomaalidu ay fooda isku dareen ee dhiigga badani ku daatay goobtii dhagaxtuur ee dhacday kow iyo tobankii janaayo siddeed iyo afartankii tii ha noolaato ee dhacday shantii oktoobar sagaal iyo afartankii tii kismaayo ee dhacday agoosto kun iyo sagaal boqol laba iyo kontonkii yaa iloobi kara hablihii leegada ee naf iyo maal goor allaba ragga la garab taagnaa dumarkii aan la-aantood waxba xisbiga u hirgaleen yaa iloobi kara xaawo cismaan xaawo taako raaxo ayaan leh xaliimo qararac xaawo jibriil xaliimo godane timiro cukash runtii dhacdooyin xanuun badan ayaa xisbiga iyo taageerayaashiisa soo maray waxayse kaga gudbeen naf hur daacadnimo iyo in yar mooye ummadda oo markay mideeyeen waxna bareen iyaga tooda uun u dhaga nuglaatay ilaa la soo gaaray lixdankii sanadkii calanka buluugga ah ee xidigta cadi dhexda kaga taali uu dalka ka dulbabaday su-aashuse waxay tahay riyadii gobonnimadu markay rumowday ee madaxdii xisbigu ay taladii dalka maamulayaashii gumaysiga kala wareegeen maxaa dhacay waa sheeko kale oo maraha faahfaahinteedu ay maalin kale ku habboon tahay mahadsanid kaasi waxa uu ahaa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo taariikh kooban naga siiyey sida ay s y l kusoo bilaabatay iyo wixii laga soo maray xorriyadda soomaaliya ee lixdanka dhalatay iminkana aan gudagalno barnaamijka dhammaantiin kusoo dhowaada waxaana ku horeynaya abwaan gabaydhe oo marka hore ka jawaabaya su-aal ahayd marxaladii waagaasi s y l ee midda maanta ee dhallinyarada soomaaliyeed xorriyadda xusigii xusi xorriyadda ururkii dhallinyarada saddex-iyo tobankii ee ahaa ayuu ahaa oo la aasaasay saddex-iyo-afartankii shaniyo tobankii mey waxayna ka soo dabaalatay hurgumo ka dhalatay cadowga dalka soomaaliyed ka qabsaday oo reer yurub ayay la jiifi waayeen guryahooda maadaama ay ahaayeen dadkii markaas waxgaranaya reer magaalka ahaa aad ay inkastoo aadna aysan wax u baran kuma jirin nin yar baa haystay hal qof baa haystay iskoolka sare laakiin waxay ku gaareen daacadnimo geesinimo iyo soomaalinimo ma aysa jirin dad dhaqaale xoog lala garab taagan ma aysa jirin ciidamo hubaysan oo ay isku halaynayaan ma jirin beel soomaaliyeed oo aan raalli ka ahayn laysma barbardhigi karo wax badan bay ka sarreeyaan oo kaga horreeyaan waxaad ku garanaysaa guddoomiyii ayaa xanuunsaday oo sakaraaday wuxuu yidhi cabdulaahi ciise oon ku jirin ururka dhallinyarada markaas oo aan xoogalaha dhexe ku jirin oo balweyne shaqa u jira ayuu halla doono ninkaas haddaa rabteen guuli in la gaaro isku beeli isku jufo ma ahayn walaalihii waa ag fadhiyeen hadduu wax u dhiibayo cabdulaahi ciisaa la doonay asiguu ku wareejiyey xilkii intiga raalli bay noqotay guushasaasaa lagu gaaray samarka iyo yacni walaaltinimada ayaa lagu gaaray abshiro dhallinyarada maanta ma leeyihiin hadaf la mid ah kuwii s y l sida uu u sheegay abwaanku waxa u dhexeeya difrisi weyn sababto ay tahay adduunku dee midnimo unbaa wax lagu qaban karaa dhallinyaraasi waxay dhallinyaro midaysan qabyaalad ka midaysan aragti ka midaysan soomaalnimo ka midaysan wax walba ka midaysan laakiin hadda waxaad moodaa jiilalka dambee kacay inay nin waliba qaanad ku jiro nin waliba fakar gooniya u shaqeeyo nin ninka war hayaanan jirin waxay iska ogyihiinoo xogoo ay wadaagaananan jirin saas darteed waxaan leeya wax badan baa u dhexeeya oo weyn oo ummadda dhan ay dareemi karto waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir adiga dhalinta maanta maxay ku kala duwan yihiin kuwii hore baad is leedahay bismillahi raxmaan iraxiim dhallinyarada maanta iyo kuwii shalay s y l iyo dhallinyaradii ka dambeysay ee kacaankii la shaqeeyey iyo guud ahaan adduunya gadaal uma soo horeysay soomaalida tiraahda maanta dadka joogo wakhtigooda waa la dheelayn nin walba intii ku aadan ay qabteen gumaystaha haddii shalay oo yacni dhibkiisa macquul ahaa maantay waa ka dhib badan yahay intii hore maadaama uu ka dhib badan yahay dhallinyaradana sidoo kale u saameynaysa waana ka fursado badan yihiin maanta warbaahin badan ay haystaan waxyaala badan ay haystaan ay noo soo maraan yacni dhaqaale fara badan ay haystaan yacni baahiyaha dhallinyaradii hore iyo kuwa maantay waxaa aad u fara badan kuwa maantay inkastoo ay haddana haystaan ayagana fursada ka badan kuwii hore waxay haysteen oo maanta ay isku gaarsiin karaan yacni dhowr sikin duruufahooda iyo xaaladahooda ay isku gaarsiin karaan marka anigu waxaan leeyahay dhallinyarada maantay iyo dhallinyarada shalay waxaa fursad dhaktar xasan waad dhegaysanaysaa aragtida dhinacyada dooda kaala qaybgalaya ma la qabtaa mise si ka duwan ayay wax kula muuqdaan aniga aragti ka duwan ayaan qabaa labadooda dhinacba taasoo ah in dhallinyaradii hore aysan haysanin waxyaabo badan oo fasility a markaas jiray kuwii maantana ay haystaan fasility aad u badan laakiin ay ka faa'iidaysan la'yihiin fasilitigooda marka for example maxaa ka mid ah teknolojiyada lagu xiriiro dadkii hore ma haysan maanta dhalinta maanta joogta waxay heli karaan inay hal mar facebook wax dhigaan ay saameyn weyn yeeshaan waxaa loo yaqaanaa butterfly effect macnaha saameynta baalaleeda macnaha hawadan aa ujeedna maanta haddii hal dhinac ay u socoto wax weyn isbedelo badan kacdoonno badan ayay dhalin kartaa saas ay tahay xuquuq badan oo dhallinyarada ayaa maanta lagu tumanaa mana maxay tidhahdaa responsigooda waa yaryaha so kuwa hore ma lahayn communicationkan iyo isku soo baxaan in hal mar laysku sheego gobollo badan hal mar loo wada gaarsiiyo waxaa laga yaabaa warqad inay intaasoo saacay meeshaas u socoto waa tahay haddii aan dib kugu soo laabto abwaan gabayre dhallinyarada soomaaliyeed waxay kaalin weyn ku lahaayeen halgankii gobonimo doonka markii madax bannaanida iyo sannado kadib maanta waa sidee kaalinta siyaasadda ee dhallinyarada soomaaliyeed maadaama aad wax ka qortay taariikhda halgankii leegada iyo marxaladihii kala duwanaa ee ka dambeeyay
sinab aad iyo aad baa mahadsan tahay horta waxaa la yidhi mahmaha soomaali waxay tahay ridada waranka lama gara haddaan gacantu raacayn waxaa la doonayaa ficil iyo hadal israacsan baa la doonayaa dhallinyarada maanta ha haysteen yacni gargaar badan iyo fasility iyo dad dhaqaale haysta iyo shirkado ha haystaan iyo isgaarsiin casriya waxaa ka awood badan daacadnimada qalbiga ee saddex iyo tobanka wiil ee swil ayaa ka xoog badiyey waxqabadkoodaa yar hadalkoodu wuu badan yahay waxaa dhici karta bil iyo bilo inaan sirta swil la heli jirin laakiin kuwaan caawa markuu qoro berito shaacbay ku taha meesha hawsha uu qabanayo halkuu u jeedo taas wataa kala duwanaanshaha waxaa keenaya daacadnimada midnimada isjacaylka iyo walaaltinimada gaarka oo soomaalidu u hayso oo wax walba oo u sheegaan soomaalidu ay run tahay oo difaaca ay la garab taagan yihiin ayadoo halkaan xabadiy madaafiic lagu ridin dhagax iyo faasibaa lala aada talyaanigii iyo ingiriiskii way iska carar way iska tageen waxayna dadkan dhalkiisa nooma ogola aan isaga tagno marka daacadnimadaas naf iyo maalba la israacsan yahay oo aan midka lu goynayana laftigiisa uusan bareeri karin ayaa looga adkaaday doorka siyaasadda doorka siyaasadda maanta inuu horumar ka sameeyo meesha uu joogo ee horumar uga tago oo soomaalidu taariikh reeba uga tag inay fekeraan ma rabaan laakiin waxay doonayaan in xoogaa laga xawiisho ayay ku fekerayaan laakiin ma xawilanayn kuwii shalay ma xawilanayn akoon dabaddaa ma jirin saasaan ku leeyahay haye cabdiqaadir dhallinyarada soomaaliyeed kaalin intee la-eg ayay wakhtigan kaga jiraan siyaasadda mise ka dhex muuqdaan siyaasadda dalka dhallinyarada soomaaliyeed si guuday u burbureen siday u burburtay guud ahaan bulshada iyo dalkeenna amni ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan arrimo bulsho ahaan dhan walbo dhallinyarada waxay ka mid yihiin marka bulshaday burburtay ka mid yihiin mid abwaanka waa ku khilaafsanahay dhallinyaradu daacad ma ahan dhallinyaradu waxbay ka dhisanayaan dhallinyaro dabaqay u dhisan yihiin ma jirto waxa wax ka samaystay way ka duwan yihiin waxay u badan yihiin dhinaca kale u badan yihiin odayaashay u badan yihiin xaqiiqada marka laga hadlo dhallinyarada maanta waxay aaminsan yihiin awowyaal dalkan yacni waxay ku dhisteen iskaa wax u qabso yacni jiilka aabbayaal ma eedeynayna laakiin jiilka aabbayaal ku aadanaay waxay ku burburiyeen iskaa wax u burburi marka qaacidadaasaa noo qoran waxaan leenahay abwaanka xoogaa waxaan filayaa inay maaragtay dhallinyaradu yihiin kuwa daacada ee u diyaarsan dal iyo dad iyo diin inay isbeddelkooda ula yimaadaan doorka maanta doorku waa wax iska muuqdo amniga dalka waxa ka shaqeeyo waa dhallinyarada xorriyadda marka la dhahayo siyaasadda iyo yacni waxay iska saarneed dhinac walba iska saarneed hadda maanta kaalinta ugu xoogga badan ay dhallinyarada leeyihiin number one waxa ah amniga saraakiisha qaybaha yacni xoogga dalka haayo waa wada dhallinyaro booliska sidoo kale caasimaddayaa joognaa kulli saldhigyada waxa haayo waa soddon jiro haddii la fiiriyo marka xafiis walbo ay dowladda maanta ninka ka shaqeynayo boqolkiiba sagaashan wax ka badan waa dhallinyaro wasiirada inta badan waa dhallinyaro xildhibaanada yacni dowladba dowladda ka dambeedo fursad waxay siinaysaa dhallinyarada marka dhallinyarada waxaan leeyahay aniga waa door fiican ay haystaan abshiro dhankaaga maxaad ku tilmaami lahayd halka ay maanta taagan tahay xaalada dhallinyarada soomaaliyeed intuu yaqaano unbuu sheegay laakiin dhallinyaradu intuu yaqaano ma aha waa ka badan tahay kuwii dalka gudihiisa wax ku soo bartay ee hooyooyinkooda dhibaatada kusoo koriyeen ee lagu soo koriyey cajiinka iyo yaanyada maalin allaale maantay shaqo tagaan ee is yidhaahdaan maantay toole allayla waa maantii aad shaqada heli lahayd waxaa ka horeeya wasiirkaaga keen ama xildhibaankaaga keen ama oda dhaqankaaga keen waxaa dhallinyarada halakeeyey waa dadkaas oo siyaasadii roolkii siyaasadda u diiday oo ka xiray hawada saas darteed dhallinyarada maanta joogta intuu wiilka u yaqaana maalinta anagu naqaanaa ka badan sabab hooyaana dalkii baan joognaa dadkiina waa ku dhex jirnaa waxaan aragnaa maalin walba intaas oo dhallinyaro oo fakeraysa oo madaxa gacanta ku haysa oo tiri dowladani dowladaan ugu han weynayn u jeclayn waaye haddana waxaa laygu xujeeyey odadhaqan ama wasiir waxaan ahay nin maskiin oo hooyadis agoonnimo kusoo koriso dhibaato wax kusoo bartay meeshaan maanta islahaa wax maantaadii oo waa kaalintaadii ayaa qabiil laygu xujeeyey haddana cidaan aadan ma aqaano kulli qaarkood waa tahriibeen oo badday ku daateen naftooda haligaada geliyeen saas darteed waxaan qabaa dhallinyaradu intuu wiilkay yaqaano maahan inta ka badan ee tacadiyada iyo dhibaatadu haysato ayaa ka badan oo annagu arkayno arrin waan aragnaa annaga dhallinyaro badan oo joogta saldhigyada haddana intaas cabashaa ka jirta waan ognahay inay ka buuxaan ciidamada qaranka haddana intaas cabashaa ka taagan waan ognahay waa- wadankani meel dheerna waa ka yimid, meel dheerna waa u socdaa laakiin dhallinyarada waxaan qabaa maanta toole inay habacsan tahay inta badan dhibaataa haysata meelo badan bay ku qaanado badan ay kala galeen siyaasaday ku kala jiraan haddana roolkoodii waxaysanba ka heli karin ninkan siyaasiga iyo oda dhaqanka hayee doctor xasan doorka dhallinyarada ee siyaasadda maanta maxay kula muuqataa guud ahaan dowladihii dalka soo maray iyo tan haatan jirta zaynab abuukar aad ayay u mahadsan tahay xilligii hore ama dadkii s y l waxaan ku haynay door loo yaqaano naftii hurnime in qof naftiisa uu huro maalkiisu huro caqligiisu huro maskaxdiisu huro ay isku imaadaanay tiim noqdaan laakiin maanta walaalkay soo sheegay een- een cabdulqaadir xafiisyadii madaxdii baarlamaankii wixii way ku jiraan laakiin waxaa maqan in doorkii nafhurnimada ahayd oo in qofkii maalkiisa uu wax gelsho ligiisa uu gelsho wax walba uu gelsho wa bilcagsi waxyaabaha aan aragna waxaa ka mid ah oo ilaa hadda oo research aan ku haayo marka qofkii dhallinyarada ahaa loo dhiibo meel public ah waxyaabaha caqliga aan keenayn oo leeyahay war meeshaan lix biloodaa joogaysaa ama sanadaa joogaysaa xoolahan raaf wa bilcagsi meelaha brefatkana wax uu taaban kara qofki male marka meesha waxaa ka baxay in qofkii isxilqaamo naftiisa uu huro caqligiisa maalkiisi meeshan wuxuu u haystaaba maanta marka loo dhiibo in ay tahay meel raxan oo wax layska cunaayo inay tahay marka aniga waxaa maqan in qofkii isxilqaamo maskaxdiisa wixiisa uu dadku ugu faa'iideeyo dhallinyarada uu abaabulo markii ka hor uusan siyaasadda dhallinyarada qofka uu soo gelin dadku wuu abaabulaa shiraruu u qabanaa wax buu sameynaa laakiin markuu soo galo doorkaas ma ciyaaraan dhallinyarada dhaleeceyn tiro badan ayay meesha kala kulmaan inta hadda wasiiro naqatay inta xildhibaano naqatay kulli dhallinyaro waa laakiin kama faa'iidaysan abwaan cabdisalaan axmed gabayre maxaa keenaya bay kula tahay in iyagoo haysta intaas fursadood dhallinyaradu inaanay ka faa'iidaysan bismillaah zaynab aad iyo aad mahadsan tahay horta waa mid iyada laguma adeeg karo qofka waxyu cun lama leh wuu soo shaqatiyay qofku waxba cunaya laakiin waxaa la doonayaa wax qarnimo in amniga sugo waa runtiis ciidamadaa loo badiyey Een, afarta ciidanba waa dhallinyaraa laga dhigay Een, amnigiina ilaa hadda guryaha iyaga ayaa dhagaxyo ku wareegsan yihiin Een, waxaa keenaya guriga wax looga cabsanayaa gudihiisa dhagaxa looga wareejiyey waa wiil yar Een, bastoolada iyo bombada taalla Een, aqalkiisii oo cadowga usoo dhiibay inuu garto ee, qarankiisa wax la qabsado waa laga la'yahay waxaa laga la'yahay inuu wado qarannimo oo weyn oo heybadla uu qaado waxaa laga- waxaa laga kari la'yahay wadadii qabiilka iyo odaga wiilka midka kale qaybtii ka hartay in odaga iyo loo diray xildhibaanka waxaa keentay xal iyo xaq baa layidhi xal bay noqotay dowladdu inay u dirto tiraado bal ninkaan wax saxa hanaga keeno qofkaan ma la hubaa oo mar- kadib markii laga saa cadowga uu soo gala calooshayada aqalka inuu ku jiro liinayada cadowgan annaga difaaca ku jira maanta magaalooyinka iyo tuulooyinka iyagii wuxuu ooli jiray kismaayo ee beled xaawo doolow ee wajaale daalgurnia feerfeer ee dhulkaas naga xuduuda dheer etoobiya ee nagala dhexaysa kenya ayaa ciidankaygu joogi jiray Een, kuwa kalena ilmaha iyo haweenka kala celi jireen ragna sirta u ururin jiray ragna xabsiyada iyo een, howlaheesa iyo garsoorka ayuu taagnaa Een, maanta intaa iyagoo ahaa ayaa maanta waxaa laga la'yahay inay amnigii sugaan gurigii baa laga saari la'yahay waa la soo shaqa tegi la'yahay Een, dhallinyarada maanta jirta waa kuwa sumaysan doorkood ma ciyaarin male ma- arday aan macallin lahayn weeye oon odayaashii baa shaqadii laga saaray dhallinyaradii waxaa layidhi ilmo aan oqoonin qaran iyo meelay ka soo maraan toona ha hogaamiyeen baa layidhi waxa la wixii odayaan waxaa layidhi bannaanka taga Een, haddaad aragto waxaa oday derbiga fadhiyo oo maamul yaqaana waad yaabaysaa madaxaasa madaxaasa ku xanuunaya Een, dhallinyara ma jirto dareenkoodu ma kaxsana ma fahamsana maanta meel wax ka jiraan waad dhegaysanaysaa cabdiqaadir abwaan gabayre waxa uu leeyahay dhallinyarada doorkii looga baahnaa siyaasadda dalka ma haystaan marka la eego caqabadaha ku horgudboon adiga taama kuu muuqataa horta odayaashu waxay aaminsan yihiin inaysan weli shaqada ka fadhiisan isagoo boqol jiro inuu weli dhibka nagu sii hayo oo rabo xilligan oo la joogo waa xilli adduunyada dhan ee dhallinyaro la wareegtay shaqada adduunyada ka socota waa shaqa dhallinyaro xilligan waa xilli loo baahan yahay in laga faa'iidaysto yacni soomaalidu waxay tidhahdaa madax madooba maan ku here maantay caqliga shaqaynaayo aqoonta shaqaynayso tiknolojiyada shaqaynayso waxoo dhan waa wada dhallinyaro xitaa tiknolojiyada dhalinyara yacni maanta tayb laguma shaqaynaayo wax lagu shaqaynayo waa kombyutar iyo wax hadda cusub rabed iyo wax lamida waa yacni waaqica maanta waxa la socon kara waa dhallinyaro feershinkii odayaasha xilligan waa laga taga horta kow dowladahan dowladihii ka horreeya waxa dib noo dhigaa waxay ahayd shaqadaa shaqay waa yeel ahayd waqtigan waa waqti dhallinyaro horta midaas isku khilaafsaneed midda kale waxaan leeyahay wiilasha duurka ku jiro ee amniga laga sugi layahay odayaala duurka ku hayo dowladda markay imaaday otomaatig waxay shaqaalaysiisay hal mar kun dhallinyaro ee gobolka banaadir ka shaqaalaysiisay dhibaato walba ha ka qabsato dowladda culays fara badan ha ka aragto dowladba dowladda ka horrayso fursad way siinaysaa tan labaad anaga maanta waxaan aaminsannahay dhallinyarada maanta joogto wakhtigoodu waa cayaareen laakiin shacabka ee s y l haysteen ma haystaan cidda dhiirigeli jirta ma haystaan xilligaas soomaalida isuma wada furneen caawa waxaa arkaysaa oda waayeela inta soo fadhiisto facebook la soo geliyo waxaa arkaysaa isagoo qurcay qasaxi bacbooci tiitin ka hadlaya yacni maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay fursadda dhallinyarada ee heesato waxa ku cayaaraya boqolkiiba boqol odayaal waay fursadii shalay waxaa tira cabdiqaadir mid lamid dhallinyaradu maanta ma haystaan maxay ku waayeen dowladdii hadday meesha ka baxday lama barbaarin dhallinyaradii yacni wadaniyad laguma korin soddon sano maanta ninka jiro wuxuu burbursan yahay soddonka sano wuu burbursan yahay xoogga maanta la raba in laga faa'iidaystane waa xooggii u baahnay dowladnimada shalay iyo barbaarinta inta aanay abshiro u gudbin abwaan gabayre ayaa doonaya inuu wax ku daro oo ka jawaabo hadalka cabdiqaadir waxaan jeclaa walaalkay cabdilqaadir wuxuu yidhi odayaashu odayaashu waa macallinkii ama teeb wax ku soo qoreen ama telegas ha ku soo qoreen ama ma haystaan jiifar ma yaqaaniin sir ma leh telegasku wuxuu lahaa iyo teebku sir buu lahaa iyo ako iyo lambar warqadaan waxba lagu bedeli karin laakiin waa bahal qaa'inoo tuuga caalamkao dhan laga soo doortay oo aad leedahay intaasoo qof ka saar liiska intaasna ku dar sidaas aawadeed lama mahadin baan ku leeyahay sirtu bannaankii taallaa sargaalka wuxuu leeyahay caawa degmada boondheer ayaan caawa ayaan weerarayaa leeyahay waxaa laga maqlaya cadowgiisaa maqlaya ma aha sargaal yaqaano hogaamin ma aha macallinkiisi waa laga tegey wuxuu yidhi odayaashu waa cadow hadduu odaygu cadow yahay wiilku waa caasi laakiin waxaa ka fiican madluuc kale qaadano oo wacyigelino dhallinyaradeenna qaldan in la wacyigeliyo oo miis la ysgu keeno oo macallinku hadlo oo ardaygu hadlo oo laalku hadlo waxaan siinayaa abshir axmed maalin waxaad moodaa tacadiyo badan oo dhallinyarada ku dhacaysa in badan inay jiraan hadday noqon lahayd dhaqan soo jireena oo dhinaca odayaasha ah iyo hadday noqon lahayd ragga siyaasadda u fadhiya ee wixii qabiilaa laga dhigay dhibaatada ugu weyn horta oo dhallinyarada ku dhacday iyo wadankii wadan dagaal ka soo baxay oo dagaal ku jiray ah dhallinyaradu inta hadda wiilkani noo sheegay maxayta baarlamaanka ku jirta ama maxayta amniga sugaysa ama maxaa garsoorka ku jirta ma aha waa ka badan yihiin kumanaan kun oo dhallinyaraha bannaanka joogta oo jaanisyaasi fursadaas aan helin haddana dalka xaquuq kuleh oo wax usoo bartay ee dadka weliba burburka wax kusoo bartay ah ayaa wadanka jooga oo raba inay ka faa'iidaystaan jaanisyada socda waxay ka faa'iidaysan waayeen 4.5 iyo oda dhaqameed iyo ayadoon dhallinyarada roolba loo helin haddaad fiirso is leedahay dhallinyarada roolba looma hayo dhaqanka horta waa caqabada koowaad abwaan gabayle dhaqanku waa caqabada koowaad waa jirtaa dhallinyaro dalka cadow u soo abaabulay ee shabaab la yidhahda dalka laga difaacayo haddii ay midaysnaan lahaayeen oo dhallinyarada soomaaliyeed maanta ay midaysnaan lahaayeen daqiiqad baa dalka laga saari lahaa waxaan aaminsanahay dalkeenna xuduud ka xuduudaa la xorayn karaa haye doctor xasan haddii aan hadalka ku siiyo zaynab aad ayaa u mahadsan tahay warbixin dabayaaqadeeda lasoo saarayaa jirtay oo ahayd in fursadaha dhallinyarada maanta ay haystaan xagga siyaasadda ay kor u kacayso marka laga soo bilaabayo haddaan for example usoo qaadanno jaamacadaha dalkan ka wada baxnay waxaa waaye qof dhallinyaruu siyaasad ku fikira xataa ma jirin laakiin maanta waxa waaye kulli waxay kusoo hanqaan taagayaan inay siyaasadda member ka naqdaan marka isbedel waxaa dhacay boqolkiiba konton xataa ma dhahayo lixdan iyo shan sida la gaarsiinayo in fursadda dhanka siyaasadda ay helin waxyaabo badanoo iska qaldanaa jiro shaqada dhallinyarada dhalinyarada xaggeeda low ayay ku yihiin macnaha ma haystaan shaqo laakiin dhanka siyaasadda boqolkiiba lixdan iyo shan aan gaarsiinaa xaggayga meelaha fursadaha helayaan maamul goboleedyada dhammaantooda agaasimayaashooda iyo baarlamaankooda iyo fulintooda kulli dhalinyaro wa midda kale oo abwaanka macalin uu ardaygiis ku caasiyey dhibkeeday leedahay laakiin waa u baahannahay dhalinyarada khibrad waa u baahan yihin laakiin waxaan u baahannahay halka xafiis laba oo maxay tahay expert camal waa u baahannahay iyo toban dhalinyaro ah macnaha mar walba kama maarmeyno expertiis iyagana dhallinyarada yaysan fogeyn ha soo dhawaystaan ma kala maarmaana leeyahay laakiin odayaasha saymber waxay isku dayayaan kafkan dhallinyarada meeshuu kaala wareegi doonaa xoogaa si ha qabtiran shaqada uma baraaya waxaan siinayaa abwaan gabeere
waxaa la dudun horta in la dugsaday in la dareensado iskuma labaa la yidhi oo meesha uu ka yidhi bahasha odayaasha halhal baan ka rabnaa doctoorku iyada waxaan leeyahay taasi suuragal maaha abshiro iyo cabdulqaadir iyo macallin kulligood ayagoo mahadsan waxaan jecel lahay mar haddii isagoon alif jooga le albaqaraka subce layidhi dhallinyaradii oo layidhi maamul gobol hebel waagii hore intuu seexday ayaa waxaa marka soo hotoos isagoo dhaawaca dhaawac ayaa kugu dhigay waxaa le gobol hebel baa kugu gobol ku xigay waxaa le beledweyna kugu dhigay kii kale waxaa le waxaa kugu dhigay jowhar kii kale waxaa le banaadir baa kugu dhigay nin walba dhaawaciisu dhayya gobolladii la kala aadeen dhaawacay ahaayeen dhibkii iyo qabyaaladii gobolay sii noqotay way sii xoogowd siyaasadda maanta wiil yar oo layidhi gobol hebel baad madax u tahay agaasi baad ka tahay wasiir baad ka tahay inuusan soomaali noqonin oo siyaasadaynin waxaa la reerku markuu marti soo eri karo yaa marti la soo eri karaa neef la qaybsaday oo ninba saami qaatay cidna xidna xoola ka heli mayso xoogaa ninku hadduu shaqala yahay iyo waaba kuwa aan dhibaatada ku jirin waxaa nooga da midka shaqada la oo shaqada u baahan midka dagaalka iyo dhibaatada wada ma jiraan maanta dhallinyaro hadaf iyo arrin isu keeni karta oo soomaalinimo waxa la ka hadli karaa ma jiraan beelbeel iyo kala qoqob iyo dhibaato mooyaane kama hadli karaan dad badan baa qaba in kaalinta dhallinyarada looga baahnaa siyaasadda in aysan ciyaarin xilligan mararka qaarkood ay ugu wacan tahay isku xirnaan la-aan iyo in dhallinyarada aysan lahayn qorsho midaysan oo suurtagelin kara in doorkooda ay qaataan adiga taa ma qabta cabdiqaadir maxamed cali waxaan rabaa inaan maaragtay ka dhawaajiyo abwaanka wuxuu soo qaatay inay dhallinyarada ku kala aragti duwan yihiin wadanka maanta xaaladiisa sababna ay u tahay federaalka horta waxaan rabaa inaan u sheego waxaa noo dooray federaalka dhallinyaro ma ahan odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiinta irkucadaayada ahaa iyo dadka odayaasha ahaa ee la magansaday a horta macnaha noocaana noo dooray laakiin dhallinyaradu waxay doorteen haddana inaysan maadaama samata bixin loo baahan yahay inay horta xaalada noocaana ay ku samata bixiyaan bulshada maantana meel fiican ay soo gaarsiiyeen dhallinyarada ayagoo maamul goboleedyada kala socda ay ku kulmaan caasimada shirar ay wada qaataan way kala tala qaataan guruubyay ku leeyihiin baraha bulshada whatsappyada iyo facebookyada iyo aaday isku warsadaan yacni dhallinyaradu waa isku qadiyad waa isku xanuun maantay marka aad ka dareemto tusaale marka biyibaxada laga dareemo gobolada abaaraha laga dareemo ama laga dareemo daadadka intaba waxa gurmada boqolkiiba boqol waa dhallinyaro qof walba oo dhallinyaro ah wuxuu maanta rajaynayaa dalka inuu samata baxo yacni maanta dhallinyarada maanta joogto waxa wax uga soo dheel waa odayaasha maanta jooga xaqiiqada marka laga hadlo waxa ay maanta ka samata baxayaan waa legdankii ay ku dhufteen odayaasha maanta joogo hal midaan rabaa inaan raaciyo tii oo maama abshiro qeeralaha siiyo waxay tiri dhallinyarada dalka wax ku bartay xaqoodii yacni ma haystaan waxaan aaminsanahay xaqa dhallinyarada in horta hore dowladda ay gaartay kunka qofooday shaqaalaysiisa dowladdaanne waxay ahaayeen kuwa dalkan wax ku bartay fursad kuma helin dadka qurbaha ka yimaada xaqiiqada marka laga hadlo waxaan leeyahay dhallinyarada guud ahaan waxaa u bannaan xaqa ay dalka ku leeyihiin intaysan aadin ha aadaan midka ayaga oo dalka uu ku leeyahay maamashir adaan ku siinaya adiga ma aragtaan dhallinyarada isku xiran ee maanta wadanka ka jirto siyaasad ahaan dhaqan ahaan iyo weliba guud ahaan
waa run dhallinyaradu hadday midooda wax badana kaba karaan laakiin dhallinyaro madaysana ma jirto tusaale anigu hadda gobolladan ka yimi waxaan soo maray gobollo badan weliba wuxuu yahay wuxuu ku ku faylgaroway maamul goboleedkiisa ayuu fakarkiisa ka hadlaa nin ka hadlaya soomaalinimo iyo dhallinyaro midaysan iyo fakar lagu midaysan yahay horta ma jiro taa anaga waxaa kuu soo haray haddii laga faa'iidaysan lahaa dhallinyarada soomaaliyeed maalin waxaa jirtay aniga kula hadlayaa bukaalo ma tegin sideed iyo toban sano afar iyo tobankii oktoobar qaraxii asaga ahaa dhallinyaradii bukaaraha ka ganacsanaysay ee shabaabka aan uga baqayay ayagoon baabuur la soo saarin ayagoon qarash laga bixin ayay safka soo galeen waxay ku baryootamayeen dhiigha nagala shubo maadaama maanta dadkeena dhibaata ku dhacday markhaati baan ka ahaa anaa taagnaa oohintu saa uga wada daadanaysa wada ooyaya tiiraahinsana dareemayso soomaalinimada iyo shucuurta ka muuqata ayay halkaa yimaadeen waxa kuu soo haray maantaas ayadaa waxay ku dhaarteen siday u socdaan furinta inay tagayaan shabaab inay ugu galayaan godadka inay iyagu gubayaan waxay yidhaahdeen maanta waxaan ka codsanaynaa dowladdeena federaalka inayna hogaamiso maanta horta dowladdu waa jaaniskaas waa beeldaris aadaan ugu xumahay sababta ay tahay wax ka soo hor fakirka asaga ah wax ka tiiraansan wax ka soo horjeeda waa laakiin lagama faa'iidaysan hadday dhalinyarada midowda waxaan qabaa dalkeena cadow ma soo hunguriyey karo afar shabaab in wax kama qaadi karto oday danaystaa iyo macaarad oo dhan waa tegi lahaayeen yaasi oo dhan waa tegi lahaa hal meel yaa salaada lagu wada xiran lahaa laakiin jaaniskaas lagama faa'iidaysanaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa maamada inaan uga jawaabo dowladda kama aysan faa'iidaysan dhallinyaradii xaaladii dhacday afar iyo tobankii oktoobar xasuuqii qoladii argagixisada ay sameeyeen waxaan leeyahay ma la beerdareenin aniga shakhsiyaddeedaaba xilligaas dowladda soo galay anoo hay-adaha ugu sarsareeya magaalada muqdisho maamul iyo madax ka ah aan waxaan soo go'aansaday inaan subaxaasi noqdo qofka ka hortegi doona cadowga baaqii madaxweynaha oo u baaqay dhallinyarada soomaaliyadana qayb ka ahay aniga shakhsiyaddeedu waa kasoo jawaabay alxamdulilah xilligaas waxaa dhacday inayba aas-aasanto waxay yidhaa guutada afar iyo tobankii oktoobar waa shanta buundo ee gobolka hanshabeellada hoose ee maanta cadowga laga qabtay dhallinyarada qabtay magaalada marka qabtay jannaala maanta qabanaya waa dhallinyarada aqoon-yahanada gobolka banaadir iyo gobolada dalka isaga yimaada marka waxaan leeyahay dowladda way ka faa'iidaysatay yacni maalintaasi waxay ahayd maalin ay wada dareemeen bulshada soomaaliyeed madaxweynahana kaalintiisa wuu ka qaatay aan siiyo doctor xasan dabcan dhallinyaro midaysan uu fikir ku midaysan way jiraan laakiin waxaa ka maqan meeshii ay ku fulin lahaayeen ay ku soo bandhigi lahaayeen ayaa ka maqan for example haddaan usoo qaadanno dhallinyaradii samaysay tiimkii samayn jiray ubaxa magaalada ku samayn jiray maanta fursadoodii waxaan aragnaa in wasaaradaha qaarkood ay bajadi u dejiyaan soo waxay sameeyeen way tashteen fikir isku keensadeen maanta fikirkooda wuu miro dhalay heer maanta waxay joogaan dastuurka soomaaliya lagala tashto dhallinyaradaas qaar kuwana waa sida hadda ay cabdulqaadir iyo akhyaarta sheegeen oo kaleeto waxay ku xanduban yihiin bis gobolkii iyo degmadii wuxuu leeyahay degmadeedii maxee waaye see waa xagga maxaa u qabtay siyaasadii kusoo dhex milmeen qaar ka faa'iidaystana waa jiraan oo magacyadooda iyo waxooda iyo la soo bandhigi kar researchkooda la haayo kuwana waxay ku dhex milmeen gobolkii ku dhex milmeen marka labadaasaan u kala qaadaa aniga xaggeyga way dhici kartaa in la helo dhalinyaro midaysan for example dhalinyarada waxay u baahan qorshay u baahan yihiin macnaa haddeer wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay tidhahdaa shaqooyin badan ay qabteen waa jiraan shaqooyin ay ka gaabiyeenna waa jiraan oo xagga dhalinyarada ah ururo kala duwan oo dhallinyaro ah ayaa ka jira dalka haddana isku aragti ma aha maxay u midooba la'yihiin abwaan gabayra haddii aan ku siiyo
saynab suuragal maaha runtii kama duwana jabhadihii sagaashan iyo kowdii qabsaday ururadaad sheegaysaa dowladdii burburiye dhexe kama duwana hadafkoodu ma yeelkana hadaf midaysan danaha siyaasadeed ayaa u kala qarsoon nin weliba midi afaysan ayaa jeebka ugu jirta marka siyaasigu waa burburinta midnimada ummadda soomaaliyeed wax dantiisa aysan ku jirin ma yeelaayo ururadaad sheegaysa urur walba xusbigu wataa urur walba qof buu wataa qabiil baa ku daaban qabiilku xalaal wey laakiin qabyaalada ayaa dulli ah qabyaalad ayaa ku daaban dowladii timaado qofkii wuxuu rabaa qofkaas oo asugu wato inuu dowladda madax ka noqu rabaa ma doonaya qof soomaaliyeed soo baxa oo la wada doorto ma rabo marka ma midoobi karaan danaha siyaasadeed ayaa u kala bedelan haye cabdiqaadir maxamed cali maxay aragti midaysan u yeelan la'yihiin dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed aniga waxaan qabaa horta aragti ahaan inay midaysan yihiin nin walba oo dhallinyara maanta meeshuu u socda wuu yaqaanaa waa inuu samata bixiyo dalkan waxa uu ka shaqaynaayo waa horumarinta dalka hadday qortaan waraaqa yaryar ay qortaan waa howsha ay fulinaayeenay ku qorteen laakiin isku hoolay fulinayaan kan joogo puntland kan joogo jubbaland kan joogo koonfur galbeed kan joogo hirshabelle kan somalilan kan caasimadda joogo intaba shaqada ay wada qabanayaan waa samata bixin waa iyo dalka inay horumariyaan wax ku midooba qol waa ka badan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed nin walbana dhinaciisa u dadaala ood qaadis iyo jiidis waa isla gurigeen hal meelay u wada wadaan dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan saasaan leeyahay waa wada midaysan yihin dhallinyarada aragti ahaan abshiro axmed maalin dhallinyarada waxaa kala qoqobay siyaasadda hadda jirta walow siyaasad buu ku midaysan yahay hadday maamul goboleedkaas fikirkiisuu qabaa ninka siyaasiga asaga madaxda waa fikirkiisuu qabaa qaar baa ku jira urro mucaaradoo maxaytin aan ognahay marka dhalinyaro fikir ku midaysanay ma jirto ururka dhalinyarada qaranka xitaa ayaga kuma midaysna waa ogsoona anaga nin waliba gobol buu joogaa nin waliba meel buu joogaa nin waliba qaanad buu ku jiraa markaanu dhalinyaro midaysan oon maanta meel ku sheego kolay absiraanay mala ogi doctor xasan ururo kala duwan baa ka jira gudaha wadanka ma qabteen shaqadii looga baahnaa ee laga filiyay
dabcan shaqadii looga baahnaayo maysan qabanin sababaha ugu weyn oo lala qaban layahay in intaasuu urur uu jiro wasaarad dhallinyaro ay jirto meeshii lagu midoobi lahay waxaaba ururka qaranka soomaaliyeed for example ururka dhallinyarada qaranka waxaaba naga fiican is leenahayba ururka haweenka oo xoogaa isaga xafiisi iyo shaqooyinkiisa wataba laakiin ururka dhallinyarada qaranka waxaa waaye waxaan ku tilmaami lahaa qof walbow maxaa tidhaahdaa koombadiisu wataa in wax ku qaato ku cunu rabaa soo waa problemka ugu weyn meesha uu ka jira laakiin already haddii uu ururkaas uu strong ahaan lahaa wuu howshoodii qaban lahaayeen laakiin urur dhallinyarow saas u adag oo doorasho galo afartii sanaba mar galo ma muuqato waxaa waaye arrinkaas waa arrin oo maxaa tidhahdaa problemkiisa leh haddii wax aan laga qabanin keeni doono burbur gabagabada doodaan isla soo gaarna dhammaantiin caqabadahaad ka dhawaajiseen sidee looga gudbi karaa si dhallinyaradu ay u gaaraan yoolka ay hiigsanayaan mustaqbalka
soomaalida dhibaatada gaartay maanta mid dhow maaha waxaa loo gudbi karaa inaan soomaalinimo usoo jeesino inaan midnimo usoo jeesito dhallinyarada aan sheegnay ay ayagoo midaysan oo hadaf ku midaysan oo aan oday iyo siyaasi dana gaara leh aan daba joogin inay wax doortaan doorashada soo socota oo aysan u noqonin kuwa weel lagu shubtay oo lagu xaraystay qol cadow oo ku xaraystay aysan noqonin qolkaasna berito waraaba uu ku cuno yaysan noqonin ha noqdeen kuwa hadaf leh oo wax doorta ee iskana diida wax kastoo burburinta soomaalida iyo midbaabi'inta midnimada ka hor imaanaya marka waxaan leeyahay dhallinyaroy daayarteena noo joogta haddaad gudcurmooday dama dayaxu waa shan iyo toban dareenkuna waa fogyahay sidaas ayaan idin leeyahay dareenkaas wadaqaata iyo midnimo ayaan kaga tegaya abshiro axmed maalin adigoo soo koobaya sidee looga bixi karaa dhibaatooyinka guud ahaan haysta dhallinyarada soomaaliya ummadda soomaalida waa dhallinyaro boqolkii toddobaatan iyo shan saddex iyo tobankii leegada ahaa xorriyaddii ay dhaliyeen ayaa ilaa hadda maanta la harsanayaa ayagoo dhintay ayay qalbiyadeenna ku nool yihiin oo maalin walba la xusayaa waxaa la rabaa taariikhtaasoo la mida inaad ka tagtaan waxaa la rabaa inaad fahantaan dalka inaad adinku leedihiin waxaa la rabaa caqabad kasta oo inla soo diristay inaad ka gudubtaan waxaa la rabaa inaydan maamul goboleed iyo siyaasi iyo danan shaqsi wato midna idaan fiirin federaalkani waa wax nagula lugooynayo xukum oo qaybi baa la yidhaahdaa kuwii shalay siday ugu istaageen dalka ugu istaaga adunkuna sidaas ku midoobi kartaan
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa naga intaas waxa ay gala qayb galay abwaan cabdisalaan axmed gabayre oo wax ka qoray taariikhdii ururkii s y l ee marxaladihii ka dambeeyey doctor xasan nuur diinle oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo cabduqaadir maxamed cali karar oo ah la taliyo ka tirsan xafiiska madaxtooyada soomaaliya inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo